haatana somalilan wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa sheegtay in sahan waxbarasho ay sameeyeen ay ku ogaadeen in toddoba boqol oo degsiimo oo ka mid a gobolada somalilan aanan lahayn dugsiya waxbarasho haddaba wasiirka waxbarashada axmed maxamed toorno ayaa u warramay wariyaha v o eda khadar maxamed cakule ugu horreynna waxa uu ka jawaabayaa cidda u maalgelisay dugsiyo waxbarasho oo ka badan soddon oo ay hadda dhisayaan
qorshaha hay-adaha aanu ka wada shaqeyna waa gaar laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismahiina way ku jirtay laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay waxyaabo kale ayaa loogu talagalay in lagu maalgeliyo ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin maarata qalab la iibinayo oo waxbarashada ah marka lacagtii halkaa markaanu kasoo wareejinay meelihii aan kasoo wareejinayna maanaan dayicine meelihii baanu markaa iyagana meel gaara iyo meel guudba aanu dayactirkii iyo wixii ka samaynay markaa lacag waxaa noo soo baxday saas hal milyan iyo boqol kun oo dollar aan filaya meelaha aynu ku dhowdahay lacagtaas markaa waxaanu qiyaasnay inta ay dhisi karto marka koob iyo soddon dhisme saaka ayaanu sheegnay waxaa isna labii soddon ku ah dhismaha weyne dabaqa ee wasaaradda lagu kordhiyey oo isagana miisaaniyadda laga dhis beri dhaweed waxay samaysay wasaaradda qorsho sahana oo degsiimooyinka dugsiye leh iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirto ama goobo waxbarasho ma laga yaabaa inay jawaab u noqoto inaanu miisaaniyadda badbedelo oo aanu wasaaraddii maaliyadda la kaashanno oo ilaa madaxweynaha la soconno nidhaa lacagta halkaa noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulle u qabnabaa ka badan baahiyaha aynu meelo kale u qabno ba waxaa nagu kalifay sahankaa iyo tirakoobka aanu soo samaynay oo soo saaray kun iyo shan boqol iyo labaatan degsiimo oo dadka reer somalilan ay degan yihiin amba tiro yar ha ku deganaadaan amba tiro badan oo aan laga guurin intaana waxa sii dheer qoysaska laba degsiimo oo kasta dhexdooda yaalla ee filiqsan ee xoolodhaqatada amba dhaqata beeraleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan kun iyo shan intii ayaa toddoba boqol oo meelood nambaradaasi bararbay sira badeenoo meel soo kordhay ama meel noo qornayd oo baabaaday laakiin toddoba boqol oo degsiimo ayaa lasoo xaqiijiyey oo aan lahayn hal fasal aanu ku oolin dabeetna waxaan warguntaga dhiishaaynu iskaga dhigno iska daa wax kale mishaarkeena maraynu ku darno waa inaynu sanadkiiba boqol aynu qabsanno toddobada sanee soo socota markaa aynu guul ka gaadhno inaanay meel bilaash kooli jirin dabeedna taasaan u hortay markaa sanadka waxaanu ku guulaysanay boqol meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaraddu ha dhisto oo anigaa kule labii soddon dhismay wasaaraddu dhistay hay-ada ha noo dhisaan mujtamacu ha dhiso iskuullada gaarka ha dhisadaan boqol meelood markaa lix boqol baa inoo hadhay inkastoonu guul fiican gaadhnay haddana dee waddo dheer baa inaga horeysa qoysaska laba degsimoo kale dhexdooda deganna de waa in wuxuu la ikhtiraco iyo reer miyiga guura waa muwaadiniinteenii kuwa ugu muhiimsan bay ka mid yihin oo lafdhabartii dhaqaalaha marka iyagana waxaanu soo iibinay oon doonay inaan tujaabino tablets telefoonka baalkan leego magacab soomaaliyan u raadinayoo loo xoogeed iyo adigu bal waynu eegi doonaa magaca dabeetana cadceedda ku shaqeeya oo casharadiioo duuban aynu ku duubno dabeedna inanka yar adhiga la joogo ama geela lodu halkaa uu ku akhristo dabeetna macalin wareego oo ilaa dhowrkii meeloodba uu jiro halkuu fahmi waayan u sheegaa waxaa la doonayaa oo kale casharada in lagu duubo afka suuldhabaalaha sin lanwageki baanu magaca ula baxnay dee adiguna af soomaaliga qolada ku fiican baad ka mid tahay arrintaana dee saxaafadda iyo miidiyaha v o ed waa ka mid tahay adiguba insha allah waa nagala shaqeyn doonaa waxbarashadu waxay ka mid ahayd goobaha uu saameeyey xanuunkii covid nineteen-ku xaggaa markaad eegto ma soo kabatay habkii waxbarasho dalalka qaar baa sooba koobay xilligoodii sana dugsiyeedkoodii wanow taa markii aan u fiirsanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunyada cidibana kaga horreynin casharadii oo telefishinka laga baahinayo oo si joogta u socda laakiin way fiicnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaalla iyo qoysaska dee ladan ee t v iibsan kara telefishin iibsan kara laakiin dee dadkeenna intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga lightriguma gaadho ama electricityguma gaadho qoysaska t v na de warkiisa badaa iyo online markaa mar haddaanu leerba jirin qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa deganaa qaar badan baa baa danyara oo aan awoodin inay telefishon iyo internet helaan taa waxaa sii dheer i- inagu dad qoysaskan way ballaaran yihiin dabeetana guri quraba waxaa ku nool een, afar shan lix caruura oo kala oo kala fasala fasal koowaad ilaa labiyo tobnaad marka haddii cashar laga soo daayo saacadda tvga keebaa daa keebaa ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababtaa sababtaa nuli iskuuladii hala dhigto ha lagu noqdo laakiin absaabka hala xidho marka anigoo fursadan ka faa'iidaysanayana dhammaan macalimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka shanaad iyo wixii ka sarreeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho absaabka ilaa ilaa intaa uu fasalka joogo waxaa dhowaan laydin arkaya idinkoo miisaaniyadii een, qorshaynaya oo muxuu ahaaye ilaagas mawaaxidyadii ku casuumaya inay een, qaybaha ka midka ee wasaaraddii ku shaqada ku qabanayaan ogaadaan Een, ma ma waxaad isleedihiin een, hawlihii aad gacanta ku hayseen ee wasaarahaan shaqadu ka socotay ha noqoto middaa degta een, Een, runtii waa su-aal fiican laba ujeedaanu ka lahayn labadaa ujeedo mid waxay ahayd taa aad sheegtay ee edaadejinta oo aan agaasimawaxdiyada iyo madax qaybeedyaduba way ka qayb galeen shir kulanka een, afarta cisho ka socday maamuus hotel ee hargeysa waxaa een, xataa joogay guddoomiyaasha gobolada qaarkood waxaana la doonayaa in loo yeedho guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsoomay iyo qorshaha sanadkan waxaa kale oo oo- oo ku jirta in miisaan in wadatashina wuu ku jiraa qof walba cilmigiisa iyo caqligu wuu ku jiraa qof walba in sida ugu wanaagsan loogaga faa'iidaysto oo xitaa waxaanu gaarsiinay imika in la idhaahdo miisaaniyadaynu horta waxaynu isku hubnan jirtaa insha allah marka miisaaniyadda degmo- degmooyinka inuu qaybinana waa inaanay xarunta oolin ee miisaaniyaddu ay daadegto ilaa degmo weliba taqaano kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed toorno wasiirka waxbarashada somalilan oo u waramayay wariyaha v o a da hargeysa khadar maxamed cakule